asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kulantu wacan u wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ganacsiga ee raadaya isna muujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartis oo maalin walba isniin aad kala socotaan barnaamijka ganacsiga oo aan mawduucyo kala duwan aan ku weydiino bulshada ganacsatada magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle kuna saabsan ganacsiga mar kale kulanti waan dhegeystayaal barnaamijka ganacsiga raada asnaa toddobaadkii marmaato kaloo isniin ah ayaad ka dhageysataan mawjada ah raadiya asnaa sideetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartis toddobaadbal waxaan ku eegnaa mowduuc gaar ah iyadoona maanta aan ku eegi doono ganacsiyada waaweyn sida baqaaraha lagu iibiyo raashinka nuucdihiisa kala duwan bariiska baastada burka saliidda iyo qaar kale haba u badnaadaan dalagyada ka baxa dalkeena halka qaar kalena laga keeno dalka dibadiisa taasi oo caqabada dhabarjab ku ah dalagyada ka baxa dalkeena waxaana waraysi la yeelanay bishaar cali oo ka mid ah ganacsiyada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaana ka waraysanay halka uu marayo ganacsiga xilligan waxaa jira hoosu dhac ama sar u kac caqabadaha waddooyinka xiliyada roobka ay kala kulmaan halka ugu yimaado dalagyada sida dalagyada ka baxa dalka iyo kuwa laga keenaba dalka dibadiisa hagaaga dhegeystayaal sida hordhaca barnaamijka aan ku sheegnay toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegi doonaa baqaaraha lagu iibiyo raashinada macquulka ah ama ugu waaweyn qotul duruurigaan ay u yaqaanaan bulshada reer juwaar soo dhawaada saaxiib yaal mar kale
dalkeenna soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna
ugu horreyn soo dhowo ganacsada magacaaga halkaa ku sugantaha nala wadaag magacaygu waa bishaar cali cilmi waxaan joogaa gobolka shabeellaha dhexa magaalada jowhar xaafadda hanta wadaagka waaya waa mahadsan tahay imise noocay ka kooban yihiin raashinada aad iibiso
raashinadu waxay ka kooban yihiin raashinka dibidda laga keeno iyo kan dalaga oo noo baxa labaas noocaan gadnaa aan iibinaa waa kaa waa sida mataqaanaa kan dibidda ka yimaadoo kale waa sida burka bariiska baastada qamadiga oo mataqaanaa isna imaaraadka nogla keena baastada oomada saliidda iyo bagaashka saaran arkiisa iskafaalaha waxay nooga yimaadaan badeecada mataqaanaa muqdisho laga keeno waayo oo bannaan ka timaado marka waxaa kaloo iibinaa dalaga ka baxa gobolka shabeellaha dhexa magaaladeena jowhar noocyadiisa kala duwan sida galleyda digirta diirguduudda salbugtada iyo misigada oo ka baxa waddankeenna waa kaa waaya marka adi ahaan sidee bulshada ugu iibisaa ma jumlo ahaana mise tafaariiqaa jira jumlana waa ku siinaa tafaariiqna waa ku siinaa labadaba waa ku siinaa mataqaanaa dalaga mataqaanaa waddankeenna ka soo go'ay waxaa jirta mataqaanaa magaalooyin badanoo naga qaato sida galleyda digirta misigada salbugtada muqdisho kalena waa u iibgeynaa isbuucii waxaan helno waxaan u dhiibnaa muqdisho
marka adi ahaan bishaar halkee marka kaga yimaadaan raashiinada dalka aan ahayn ee kuwa laga keena dalka dibaddiisa ma deked gaar ayay ka soo degaan mise waxaa jirta bakhaaro kale oo waaweyn oo muqdisho ku yaal islamarkaana aad macmiil u tahay waxaan kasoo qaadanaa waxaan kasoo qaadanaa mataqaanaa muqdisho een, waxaan kasoo iibsanaa istoorada waaweyn oo ku yaala bakaaraha ee ganacsatada soomaaliyeed ay keento Waka.
waaya marka adi ahaan imise sana ayaad ku dhex jirtaa goormeesa bilowday in aad yani bakhaarkan aad geliso iyo muddaan ku dhex jirnaa taqriiban ilaa iyo shan sano laakiin dalagga beerahan waxaan ku dhex jirnaa muddo adiga ilaa iyo finti aanu labaatan sano aan ka shaqaynayni mataqaanaa een, dalagga ka baxa waddankeenna waaya marka maadaama in badan aad ku dhex jirtay maxaa caqabad ah oo aad kala kulantay bilowga ganacsigaaga
ganacsiga marka la bilaabayo waa iska caqabad badan yahay wuxuu rabaa wuxuu rabaa waxad waa waxad aqoonin waa wax mar kasta marka la bilaabaa waa iska dhib badan yihiin laakiin waxay u baahan yihiin dulqaad waa kaa
Een, waayahay marka adi ahaan ee, ma jiraan baqaaro lagu iibiyo dalagyada jawaar sida aad adiga hadda sheegtay waad iibisaa dalagyada ee, ka baxa magaalada jawaar ma jiraan marka baqaar kaloo ku lumid ah oo sidaas camal u iibiya inkastoo ay jiraan kuwa qaar ee lagu iibiyo keliya dalka ee dibaddiisa wax laga keeno
waa jiraan mataqaanaa nawaaxigan baqarada ku yaalo dhan siday u badan yihiin dalga dalka waa wada iibiyaan Waa- waa dhowr baqar ayaan nahay
Een, haywaayaha bishaar marka imise maalmood ayay kugu soo gaaraan een, maciishadan aad ku iibisaan Een, dalagga mataqaanaa ka baxa ee wadankeenna een, mar mataqaanaa marba soo kugu soo galaa mar hadduu mataqaanaa maanta eh, shaloo kale waxay ahayd sabdi sabdiga markaad mataqaanaa aad ka gadato beeralaydo maanta oo kale waxaad samaynaysaa waa rarnaa ama waxaan u rarnaa muqdisho ama waxaan u rarnaa mataqaanaa een, beledweyne sida tuulooyinka magaalooyinka ku heeran show gamboolo een, baryoo kale mataqaanaa een, biicaddo een, meesha la yidhaahdo een, hadduu ilaahay ku roon yahay miirtuuga ilaa iyo mataqaanaa warciise hadda hadba meeshuu mataqaanaa macaamiisha ay jirto nagala soo waca aan u- aan mataqaanaa u rarnaa waa kaa waayahay ee, midaan dalka haddii aynu ka gudubno ee, bal markaana dalagyada kaga yimaado een, halkaas iyo muqdisho ka waran wadooyinka ee, inkastoo waqtiyada qaar ee roobka ka waran caqabada gaar aad kala kulantaan ma jiraan inkastoo ay adag tahay in gawaarida qaar ay soo maraan wadooyinka haa waa jirtaa waayo mar haddii mataqaanaa la gaaro xilli roobeedka hadda waxaa horteenna ah oktoobar hadda horteenna ah agoostaan joognaa sagaalaad day dhammaata oktoobar waa oktoobaroo kale sagaalaadoo kale waxaa la dalbadaa haddee wixii mataqaanaa markaas aa haysid oo adiga aa awoodid oo markaas akoonkaada ku jiro Een, waa ku talagalnaa birta- bisha horteenna oktoobar inuu mataqaanaa dhulka dhiiri noqonayo ama dhiiqan noqonayo ee, waddada go-ayso hadduu dalga hadduu mataqaanaa uu gugoo mataqaanaa deertoo kale aaran ay noqoto jidka waa xun yahay dhul mataqaanaa ayaa la maraa laami ma lahan laamiga waa baaba'ay Een, marka waa lagu xisaabtamaa bisha sagaalaad aan sii dalbanaa wixii mataqaanaa oktoobar aan isticmaali lahayn kow iyo tobanaadna haddana mataqaanaa dana roobkiiyaa mataqaanaa aa sii dhammaanayo haddii aaran noqotana mataqaanaa haddana bisha laba iyo tobanaad ayaa haddana la gaaraa marka waa waa lasii dalbadaa mataqaanaa waa la kaydsadaa markaasoo kale haddaa mataqaanaa hadda labaatan ama soddon dalban jirtoo kale octoobar markii la gaaroo kale waa sii dalbanaysaa Een, bisha kaloo kale hadda bila hadda aan soo dhaafna sida abril oo kale waa lagu xistamaa mataqaanaa maarsa marka la joogo haddana lasii dalbadaa marka abril mataqaanaa waxaa da gugaa da'a dheertana octoobaray da'daa marka waa lagu xisaabtamaa waddo ma leh Een, waa lasii kaysadaa wixii mataqaanaa bishaas la iibin lahay waa hagaag ee, ka waran marka degmooyinkan hoos yimaada magaalada jawaar dalagyada kaga yimaada bal ka waran marka inkastoo ay ku dhow yihiinna sidee ku soo gaaraan waqtiyada roobka ma jiraan ama doomo loo isticmaala mise gawaari kale oo soo sifad ku soo qaata
maya doon waxaa loo isticmaaloo karo xagga mataqaanaa een, banaadir oo kale waxay noogu yimaado ayaa in lasoo qaadaa waxaa la keenaa balcad markaasaa dooma laga soo saara juhur saas ay ku yimaadaan markii mataqaanaa ee, culayska saxda uu yimaado sida hadda mataqaanaa sida boqolkiiba siddeetan mooskoo kale een, waxaa waaye mataqaanaa dadka aadaa loo isticmaalaa oo durduruuriga ugu daran waaye marka raashinkoo kale sidaasoo kale markii mataqaanaa kalgo sameeyo doomo waa lasoo saartaa oo waxay kaaga soo degaysaa mataqaanaa hadhow webigayna mataqaanaa boontay kusoo xirnaysaa waa kaa
waaya waa mahadsan tahay qaybay ugu dambeeya soo gaarnay bal markaana waxaa dhawaan la filayaa in la hirgeliyo wadada xiriirisa balcad iyo jowhar ka waran marka haddii la dhiso wadadaas ee islamarkaana hirgesho ganacsiga magaalada jowhar siduu noqonaa is leedaha marka adigaan fikirkaaga maasha allah mataqaanaa ganacsiga iska dhaafay haddee waa lagu raysanaa waana lagu diirsanaa waayo waddada hadda waxaa ku yaalla burbur xoogan Een, gaarigii hadda mataqaanaa baxa muqdisho sagaahan kilomitr inoo jirtaa gawaarida dheer saddex saac ay u socotaa haddii mataqaanaa nadiif laga dhigana een, ummaddan la mid noqonayna ama caalamka hal saac ama hal saac baraa la soconaa waa mataqaanaa insha allah waa jecelnahay in mataqaanaa noola sameeyo laakiin ummad khayr qabta oo noo samaysa allah noo keenaan leenahay ani ahaantayda Ah, si fiican marka ma isleedaha marka jowhar magaalo ganacsiga noqonaya inkastoo magaalada ay tahay dhul beereed haddana dalagyo aad u fara badan ay ka baxaan warshado iyo yacni ganacsi horumar leh sameynaya ma isleedaha inkastoo waxaa waaye eh, saacadooyin keliya loo soconayo magaalada Een, xaaladda hadda lagu jiro waa isbedelaysaa badeecada hadda qiimaha lagu keeno mataqaanaa een, xitaa lagu keeni maayo wax walbaa fududaanayo adeegii bulshada fududaanayo safarkii mataqaanaa gaadiidkaa fududaanayo ee, isu socodkaa fududaanayo een, wixii mataqaanaa culayska ahaan jiro dhan way fududaanayaan haddii mataqaanaa waddo sax la helo wakaa waaya marka adi ahaan adigoo ku hadlaya afka ganacsiga maxaa marka maamulka oo baaq dheer aad u diraysaa oo anfacayso adiga iyo guud ahaanba ganacsiga waxaan leeyahay maadaama mataqaanaa een, een, maamul goboleedka hirshabeello een, khaasatan madaxdiisa in mataqaanaa ummaddaas mataqaanaa ay madaxda u yihiin ee u dhisaan waddooyinkan sidaas ayaan leeyahay intaas ayaan u soo jeedinayaa waayo meel kastaba dadkiisa ayaa dhisto marka shacabka wax ma qabtaane madaxda wax qabato marka waa intaasaan leeyahay Ah, waayahay eh, su-aasha ugu dambaysa waxay tahay inkastoo eh, suuqan eh, dhowaan uu gubtay ma jiraan wax saameyna uu ku yeeshay ganacsiyada magaalada jowhar ma ji haddii ay ahaan laheen inkastoo waxyaabaha qaar ay la waayey goobaha qaar ay gubteen ma jiraan marka eh, halkaasi caqabad uu keenay in dabkaasi waa jiraa waayo mataqaanaa waxa gubtay wax yar ma ahan bacadliyaa gubtay makiinadihii saliiddaa gubtay ganacsiga kala duwanaa gubd- aa gubtay marka haddee culays mataqaanaa weyn ayaa ka yimid hadda markan kaaga hadlo een, bacadlihii magaaladoo kale waa wadnihii magaalada meesha ku y- bacadlihii magaalada ugu weynaa meesha ku yaalli waa iyo makiinadihii magaalada mataqaanaa ugu badnaay ebed marka waa waa sax culays weyn oo weyn oo mataqaanaa saameyn xoog leh ku leedahay
marka adaan fikirkaaga maxaa is leedahay ma dhismaha khaldanaa inkastoo haddana dhowr mar ay ku soo laalaabatay marka sidee marka oo looga bogsan karaa is leedahay fikirkaaga
wallaahi taas waxaa laga rabaa mataqaanaa cidda mataqaanaa wax maamusho ee mataqaanaa u taliso gobolka ulul amarka ah laga rabaa
waaya ganacsiyada maxaa baaqa oo direen oo diraysaa
ganacsadadana ayagana waxaan leenahay een, hadduu ilaahay idmo markii mataqaanaa maamulka uu nidaam keeno nidaamkii ay keenaan in lagu wada shaqeeyo waa kaa aqoonin waa wax mar kasta marka la bilaabaa waa iska dhib badan yihiin laakiin waxay u baahan yihiin dulqaad waa kaa
Een, waayahay marka adi ahaan ee, ma jiraan baqaaro lagu iibiyo dalagyada jowhar sida aad adiga hadda sheegtay waad iibisaa dalagyada ee ka baxa magaalada jowhar ma jiraan marka baqaaro kaloo ku lumid ah oo sidaas camal u iibiya inkastoo ay jiraan kuwa qaar ee lagu iibiyo keliya dalka ee dibaddiisa wax laga keeno
waa jiraan mataqaanaa nawaaxigan baqarada ku yaalo dhan say u badan yihiin dalga dalka waa wada iibiyaan Waa- waa dhowr baqar ayaan nahay
Een, haywaayaha bishaar marka imise maalmood ayay kugu soo gaaraan een, maciishadan aad ku iibisa halkaas Een, dalaga mataqaanaa ka baxa ee wadankeenna een, mar mataqaanaa marba soo kugu soo galaa mar hadduu mataqaanaa maanta ee, shaloo kale waxay ahayd sabdi sabdiga markaad hagaaga intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ganacsiga aad kala socoteen raadiyaasina anigoo ah maxamed nuur tarsan aad la socodsiinaya saaxiibayaal tan iyo kulankee dambe sidaas iyo nabad
Yeah.
Thank you. Verdugo, na verdugo, na